تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad weliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus toddobaadkan waxaan barnaamijka kaga hadli doonnaa sababaha keena abaaraha sida looga gaashaaman karo iyo sida ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo khayraadka biyaha ee dalkeenna waxaana barnaamijka nagala qaybgeli doona aqoon-yahan iyo mas-uuliyiin ee mar kale ku soo dhowaada sahanka dhaqaalaha فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا
juqraafi ahaan soomaaliya waa dal shibhu saxaraawi iyo shibhul istiwaa'i ah waxaana martaa xariiqda dhulbaraha taasoo ka dhigan in cimilo ahaan waddanku uu ka mid yahay kuwa ugu kulul adduunka kala bar ama lix bilood oo sannadka ka mid ah cimilada soomaaliya waa mid diiran waana deer iyo jiilaal oo isku xiga laga soo bilaabo sebteembar ilaa maaj waana labada xilli ee qoraxdu ay dhulbaraha marto celcelis ahaan heerkulka dalka waxaa lagu qiyaasaa toddoba iyo labaatan digrii roobabka oo dalkeenna aad ugu yar aadna isku bedelbedela waxay kala da'aan labada xilli ee guga iyo dayrta oo inta badan ku kala aadan bilaha abriil ilaa maaj oo gu ah iyo oktoobar ilaa nofembar oo dayr ah tirada roobabka ka da'a soomaaliyana waxaa lagu qiyaasay laba boqol iyo konton milimitir sannadkii xilli roobaadka biyaha ugu badan soomaaliya ee hesho waa guga wakhtiyada ugu badan ee roobka soomaaliya yimaado waa bartamaha maalintii weliba wixii ka dambeeya salaada duhur kadib wuxuuna gaari karaa ilaa saqdhexe habeenkii abbaare lix saaco habeennimo khubarada deegaanku waxa ay sheegeen in waddankan uu halis ugu jiro isbeddelka cimilada waana dal ay ku soo laalaabtaan abaaraha oo ku yimaada sababo rabbaani ah iyo kuwa ay dadku kasbadeen labadan dabeecadood ee dalkani caanka ka ah waa abaarta iyo fatahaadaha oo labaduba ah arrin la xidhiira maamulka iyo maarayn la'aanta khayraadka biyaha ee waddankeenna oo ah kuwo aad u yar marka loo barbardhigo dalalka aan deriska nahay waxaa aad u badan soo noqnoqoshada abaarta ee dhulka soomaalida konton sanno oo kastaba toddoba iyo toban jeer ayay abaartu ka dhacdaa waddankeenna taasoo ka dhigan inaysan soomaalidu abaar mooganeen saddexdii amba afartii sannaba mar abaarihii ugu waaweynaa ee waddanka ka dhacay ee urkutaallada ku reebay waxaa ka mid ah abaartii dabadheer ee dhacday sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii abaartii cagabarar oo dhacday sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii abaartii laba kun kow iyo toban oo waxaa loogu yeero qaramada midoobay ee ku tilmaamtay macluushii ugu darneed ee geeska afrika ku dhufata muddo afartan sanno gudahood abaartii siman oo iyaduna dhacday sannadkii laba kun toddoba iyo toban waxaa xigay abaartii igu sawir oo iyadana ahayd mid ba'an oo dhacday sannaddii laba kun laba iyo labaatan taasoo lagu sheegay middii ugu wakhtiga dheerayd wadarta dadka aan ku weynay abaarihii dalkan ku dhuftay laga soo bilaabo dabadheer oo dhacday kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ilaa middii ugu dambaysay oo dhacday laba kun laba iyo labaatan waxaa lagu qiyaasaa in ka badan nus milyan dad ah oo u badnaa carruur iyo dadka da'da ah xilligan uu gebagaba yahay sannadka laba kun shan iyo labaatan waxaan albaabada u taagannahay abaar laga yaabo inay noqon karto middii ugu darneed ee taariikhda soomaaliya soo marta sababa la xidhiidha roobabkii guga oo aan ka da'in meelo badan oo waddanka ah iyo deyrtii oo iyadana gebi ahaanba la waayey si siman gobollada oo dhan iyo kuleelka oo afrika oo idin laga wada sheegayo allaah ayaan weydiisanaynaa nabadgelyo iyo caafimaad iyadoo uusan dhammaanin wakhtiga deerta ayay hadda xooluhu bilaabeen inay dhintaan gaar ahaan ariga iyadoo sidoo kale ay la ildaran yihiin geela iyo lo'da waxay dadka reer miiga ah ee ku jiraan geedi iyadoo aan la garanaynin halka lagu furanayo rajada dadku ay qabaanna ay tahay mid aad u liidataa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa doleedka magaalada jilib ee waxaan la kulannay qaar ka mid ah dadka ka soo barakacay ee abaaraha ee ugu horreyn bal walaal ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee andalus adigoo magacaaga inoogu bilaabaya
waa mahadsantihiin cabdulle xasan cismaan haye cabdulle deegaanka aad ka timaadeen waa halkee ilaa xaranka sheekh cabdulaahi bal nooga warbixi bal xaaladda deegaanadii aad soo marteen wallaahi abaar unbaa soo arkaya dhul aan roob ku di'ina soo arkay ilaa saddex maalina xoola soo waday ilaa yooma haadaa haddaa wadaa waadna ujeedaa indhahadaadu ku arkohaysaa saddexda maalin oo soo waday oona in baabalaahayeenay ku daadanayeen saddexda maalin buu u qadsanaayay haddana waan sii wadaa marka abaarta ma biyo la-aan oo keliya ah mise daaq iyo kale ana ma lahan wax daaq la yidhaahdo maana arkin meel roob ku daay ma soona arkin wax inta la dhammeeyey laga sii cararay oo guri aan hadda aan lahayn mooye wax kale ma soo arkin bal marka ka waran xoolaha xaaladooda caafimaad ahaan iyo aniga hadda waxaan ka soo tegey saddexdaa maalin siddeed toban neefaa ka soo tegey soo dhinteen gobolna gaadiidkaasuu saarayy wuu saarayy haddana ilmaha gacnahay wax ku wadwadana waa arkaysa inuu keliyaalka ka jiijiidayo iyagoo daadanaya wallaahi alxamdulilah ilaah subxaana watacaalaan caafimaadna ka rabnaa nafleydaasna asagaa abuurtay asigaasun baana aan ka sugaynaa wixii qeera marka xoolaha hadda dhimashada bilaabay ma ariga keliya mise geeli iyo lodii kulli waa dhimanayaan intaan soo socda geel la qaadayaan soo arkay lo been saddex wax la sheega malaha saddex neef waan arkay waddada taalla waan arkay kulle ma xanuunaa dilay iyo mise baahiyaa dishay ma kala sheegi kari laakiin ruux waliba qumanihiisa qoorta ugu jiraa ma lays warsan karin dadka dhan waddaday taataagnayn ma hadda halkaanaad ku hakanaysaan mise weli geediyaa siitiin wallaahi meeshaan isleeyahay xoolahaas hal habeen caloosheeda waxwaa gelaya aan leh aan warwareejinah oo nabada
rajada bal ka waran ee dadka xoololayda ah rajadooda bal ka waran rajo ilaahay aan ka sugaynaa laakiin sannada waa mayba horu badataba saasaan dareensana arigaa saakaa soo dareeriyey labuu soo qaday ceel ilaa meeaskii uu ka biyo waayey harraad buu gowlayay arigiibaa harraad u il daran annaga geedkaasaan harsanaynaa daberi soorare ciyaalkii xitaa wax loo geeya laba hayo wallay ka tahay ariga joojaadhigu biyo ma jiraan dhulkee afkii bayna dheeraaday saasaan harraad ugu wada il daranahay walaalayaal xaalkeeguna saasuu iskaga wada liitaa harraad wax nagaga daranna melihi abaarta iyeelkeeda laakiin harraad waa noogu sii daran waa biyo la'aan waa biyo la'aan waa biyo la'aan nolosheedu waxay tahay ceel yaroo gacankuqoda gacanku qoda oo dharaartii walba la qodo hoos loo qodo oo iminka intuu doona sii maraya oo qatabadeereeda toolka loo gelayba ka tegey aakhira ka tegey oo wixiina dulshaas kaga soo haray weeyaan waxaan biyay ka daynaay waar biyaa noogu daran dhan islaami haddii uu jiro wax biyola'aan la yidhaahda iyaa noogu daran ilaah weyna waaxidkuna arsaaq noo keenaan doonayno ilaah weyna waaxidkaan isku xidhnay ilaahay baan ku xidhannay inuu ilaahay baraka noo keeno bakti baan hadeedin yar u diraa inuu ilaahay baraka noo keena ilaahay xujaynayna sidaa baan nahay annagu waana dhib qabnaa dadku uu daranyaysan yahay dad iyo diir baan daranyaysanaa abaartaa baa noole daranyada ilaahay ha naga soo jebiyo ilaahay naxariisa noo keeno
xoolihii siday u socdeen way isdhiibeen wixii aan kaga noolaynaya dee amba caana haata amba cada haata amba iiba haateena way dhammaadeen kolkaa dadkii wallaahi si nolol ilaahay og yahay inbuu ku nool yahay
dadku kale gargaaroon haddii hadal la gaarsiiyo ee nin gacan ku hayayaa ninkii daynu soo galaaba nin walba wixii kule gudboon haatan waad gaaraane uguurmada dadkan gooyey hayoo gajaado idleydo uguurmada dadkan gooyey haye gajaado idleyday gebigeenna weeye cidnaana gaaro maan oraane geliyo waxay dhaqa jireen gabaanoo waariye abaar baa ka goydee hadda lama gargaareene abaar baa ka goydee hadda lama gargaareene
waa sax in qadarka iyo qorshaha allaah aan laga gaashaaman karin hase ahaatee haddii ay jiri lahayd siyaasad iyo qorshe lagu maamulo oo lagu maareeyo biyaha ee waddanka in badan ayaa laga gaashaaman karay khasaaraha bashariga ah iyo midka maaliyadeed ee ay geysanayso abaarta aafooyinka ay sababaan abaaraha waxaa ka mid ah isbeddel xogan oo ku socda nidaamkii dhaqan iyo deegaan ee soomaalida dadka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo afar waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato iyo beereley ah badankood waxay ku dhaqnaayeen dhulka miiga ah ama reer guuraa ha ahaadaan ama tuulooyinka ha ku noolaadaan markii ay abaaruhu baabi'iyaan xoolaha kuwii beereleyda ahaana wax soo saarkooda uu meesha ka baxo dadkaasi waxay durbadiiba u hayaamaan magaalooyinka waaweyn halkii ay qaxooti ku noqon lahaayeen oo xerooyin lagu awdo dibna ay ugu laaban lahaayeen miiga taasi oo hoos u dhigtay wax soo saarka dalka dhibaatadu waxa ay tahay in dhaqaalihii soomaalida oo badankood ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo xoolodhaqashada uu sii liicayo waxaa aad hoos ugu dhacaya wax soo saarka beeraha iyo tirada xoolaha waddankeenna tanina waxay kaalin wax ku ool ah ka qaadanaysaa dhaqaala burburka waddanka iyo inay sii kordhaan quutul daruuriga oo aan dibadda ka soo dhoofsanno taasoo iyadana qayb ka qaadan karta sicir bararka iyo sar u kaca qiimaha maciishada waxaa iyadana ka sii dhalanaya in dadka danyarta ah aysan iibsan karin badeecadaha dibadda halkaas oo ay ka dhalanayso xaalad macluul iyo saboolnimo oo sii kororta sida aan horay u soo sheegnay dalkeennu waa mid abaar ujoog ah xilli weliba waxaa laga yaabaa in saddexdii sanno amba afartii sannaba mar ay dhacdo iyadoo ay saamaynteeda kala duwanaan karto haddaba maxay yihiin sababaha keena abaarta sheekh maxamed abuu cabdalla oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta ayaa waxa uu sheegayaa in sababaha loo qaybin karo mid rabbaani ah iyo mid ku timaada dunuubta ay kasbadeen aadanaha
islaamku waxa weeye aad iyo aad ayuu biyaha u daneeyey waana nimco weyn oo ilaahay subxaanah wa tacaala khalqigiisa uu ugu deeqay wax walba oo noolo ah biyo ayay ku nool yihiin waxaan markaa aan wax yar ka fiirinaynaa biyoyarida maxaa keeni kara waxaa keeni kara biyoyarida laba dhan bay ku imaan karaan dhanka rabbi mid ka imaan karta oo macnaha aafa samaawiya oo kale iyo biyoyari ay dadku ay sababsadeen oo ayagu ay sababteeda ay la yimaadeen waxaa ka mid ah marka kuwa rabbaaniga ah isbeddelka cimilada oo saamayn ku yeesha roobka labo tirada roobabka oo yaraada kuna timaado uumibaxa biyaha ayadoo ay sabab u tahay hawada kulul arrintani waa mid badanaa ka dhacda waddamada ay hawadoodu kulushahay sida qaaradda afrika inteeda badan waddamada dhulbarha uu maro sidoo kale waa ayagan waa ay kulul yihiin umibaxa ayaa ku badan marka biyuhu waa ay ku yaryihiin saddex roobabka aanan imaan xilligii uu iman jiray saas darteed waxaa dhacaysa marka biyuhu inay yaraadaan xilliyada ilaahay subxaana watacaala looga bartay inay biyaha ay yimaadaan roobabka ay yimaadaan sida guga iyo dayrta iyo mararka qaarkoodna meelaha xeebaha xagaaga roobabkaas oo aanan imaan xilligii uu iman jiray sababtaas darteedna roobkii baa yaraanaya biyihii baa marka nusqaamaya marka waa dhanka markaan ka fiirino aafo samaawiya ama rabbaaniya hadday timaado biyaridu way imaan kartaa sidoo kale biyaridu waxay ku imaan kartaa sabab aadamaha ay keensadeen kow waxaa ka mid ah dunuubta basharka oo badata iyo alla u laabashada oo yaraata waxaa lala socdaa in dunuubtu ay ka mid tahay waxyaabaha hor istaagi kara roobka dunuubtu waxa weeye waxyaabaha lagu maanmanciyo risqiga ayay ka mid tahay labo biyihii ummadda ay lahayd oo ay waxa weeyaan isticmaalay si xad ka baxsan oo qaldan inay u isticmaalaan islamarkaasna aysan jirin hannaan siyaasadeed oo hufan oo biyaha lagu maamulo laguna maareeyo qodobka saddexaad oo kale oo loo sababayn karo waa jaridda ama xaalufinta dhirta waxaa ka dhashaa nabaadguurka deegaanka oo qayb weyn ka qaata biyarida sidoo kale isticmaalka kiimikada bacriminta iyo sunta dishaa cayayaanka beeraha si loo kordhiyo wax soo saarka beeraha ayadana suntaas ilaa iyo dhulka hoose ayay saamaynaysaa qodobka shanaad biyaha wasaqda ee ka yimaada bulaacadaha warshadaha iyo qashinka bini'aadamku isticmaalo oo lagu shubo togagga iyo webiyada iyo meelaha ilaha biyaha ay maraan taasoo keeni karta ilaha inay daboolmaan oo ay oodmaan ama keeni karta wasaqow liajli daalika biyayaraantu halkaasna way ka timaadaa sidoo kale maalgashi la'aanta kaabayaasha biyaha oo haddii la maalgashan waayo biyaha oo ceelasha la qodan waayo oo biyaha webiga laga faa'iidaysan waayo kanaalo la samaysan waayo oo waxa weeyaan baraaga iyo meelo biyaha lagu kaydsado haddii la samaysan waayo biyola'aantu waa imaanaysaa badanaana waxyaabaha hadda ummadda dhibaatada haysa ayay ka mid tahay maalgashi la'aanta xagga biyaha maadaama noloshii oo dhanna ay ku xiran tahay haddana maalgashiga xagga biyaha aad iyo aad bay u yaryihiin liajli daalika waxaa dadku ay ka mar walba ka qayliyaan biyla'aanta ganacsatada ummaddan meelo kale ayay xoogga saaraan hadday biyaha xoogga saari lahayeen wax walba oo noloshoo dhanna biyahaasi ku xiran yihiin beerahay ku tabcan karaan biyahaas intay macaneeyeen bay ummadda ka gadi karaan intaas oo nooc oo fawaa'idah ayay ka heli karaan baraago lagu dabaashay ka samaysan karaan wax badan marka maalgashiga xagga khayraadka biyaha oo aad iyo aad u yar baa keeni kara biyo la'aanta dhibaatada biyaridu waxay haysataa in ka badan laba bilyan oo qof adduunka haddii haddaba dalkeennu uu yahay mid abaar u joog ah sidee ayaan uga gaashaaman karnaa abaaraha sidee ayuu ku noqon karaa dal barwaaqadiisu ay joogto tahay ma jiraan habab farsamooyin iyo qorshayaal aafadaasi looga gudbi karo amba ugu yaraan saameyntooda hoos loogu dhigi karo ama loogu diyaargaroobi karo sheekh maxamed abuu cabdalla ayaa arrimahaasi mar kale ka hadlaya sidee looga gaashaaman karaa dhibaatada biyola'aanta abaaraha iyo fatahaadaha awalan waxaa looga gaashaaman karaa waa in marka hore allah subxaanah wa tacaala loo laabto wa tuubuu ilallaahi jamiican in dadku ay ilaahay u toobad keenaan ilaahay waxa uu kaloo leeyahay faqul tastakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara haddii istikfaarta la badiyo ilaahay subxaanah wa tacaala waa mid dhaafa maxaa laga helayaa maxaa la helayaa haddii istikfaarta lala yimaado oo toobadkeen dadku ay toobad keenaan yursil isamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara roob baa la helayaa owlaaddaa badanaysa hanti baa la helayaa xoolaha barakoobaya waxaasoo dhan waxaa lagu helayaa in ilaahi subxaana watacaala loo laabto istikfaartana la badiyo sida ilaahi subxana watacaala kitaabkiisa uu ku sheegay waxyaabaha lagu heli karo roobka waxaa ka mid a alistiqaamatu fiddiin in ilaahi subxana watacaala diintiisa lagu toosnaado ayaa lagu heli karaa waxa weeyaan biyaha sida ilaahi subxana watacaala kitaabkiisa uu ku yidhi wa an low istaqaamuu cala dariiqati la asqaynaahum maa'an kadaqan hadday ummaddu ku toosnaan lahayeen waddada saxdaa waxaanu waraabin lahayn biyo tiro badan oo dhibco waaweyn ayaanu waraabin lahayn sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku xiray biyaha iyo barakaadka samada in la helo altaqwa waaliimaan walow anna ahla alqura aamanuu waataqow la fataxnaa calayhim barakaatin min assamaa hadday waxa weeye dad magaalo degan ay ilaahay subxaana wa tacaala ay rumayaan ayna ka baqaan la fataxnaa calayhim barakaatin min assamaa waxaanu furaynaa barakaadka samada iyo kuwa dhulka ilihii dhulka ilihii cirka barakooyinkii oo dhan baa soo degaya sidoo kale waxyaabaha looga gaashaaman karo biyola'aanta waxaa ka mid ah in ay dadku qabsadaan ama ay keydsadaan biyaha roobka si guud iyo si gaarba ah si guud maamullada inay iska xilsaaraan si gaara qof walba wixii uu ka gaari karo barkad baraag haan biyahaas roobku waxa culummadu ay ku sheegaan xataa culammaa u dibbi culammaa ul acshaab iyo culummada kale ay xagga kaloo xagga kiimikada ku takhasusay dhammaan waxaa la ysku raacsan yahay biyaha dhibcaha cirka ka yimaada biyo barakaysan weeyaan biyaha cirka ka imaanaya wa anzalnaa min assamaa'i maa'an mubaarakan waaba dawo cudurro badan baa lagu daweeyaa marka in biyahaas cirka ka imaanaya si wanaagsan waxa weeyaan loo maamusho loona maareeyo si gaara iyo si guudba sidoo kale biyaha webiyada iyo biyaha togagga in la leexsado ama loo sameeyo biyo xireenno sida hadda kan buulaflay oo kale in waxa weeyaan lasoo leexsado kanaalada qaarkood kanaaladaasaa meelo dhulal ballaaran baa waxa weye la geen karaa togoga waxa weye biyaha intii la qabsadaa la waxayn karaa sidoo kale biyahan hadda iska baxaya ee webiyada ee badda iskaga shubaya baa laga faa'idaysan karaa waa biyo waxa weye micno darro nooga tegaya hadhowta haddayna dhaafaanna beeraha waxaa la leeyahay roob ma haysanno biyo lama haysto ummaddii marna biyaa maasheeya oo baabi'iya oo halaaga marna biyola'aan bay ummadda u dhammaadaan xoolihiibaa biyola'aan u dhammaanaya dadkiibaa biyola'aan u dhammaanaya marka azamaad joogta an baan ku jirnaa mar walba fatahaad abaar fatahaad abaar sidee looga gaashaantaa sidee maxaa la yidhahdaa looga faa'idaystaa biyaha sidee looga hortagaa waa in laga hadlo waa in la isku yimaado waa in arrinkaasi daraasad laga sameeyo maca daalika waxaad arkaysaa dad webiga u jira shan kilomitir inay ka biyola'an yihiin ay biyola'aan u dhimanayaan waxaan xasuustay ninkii shaacirkaa ee qowlkiisa odhanayay araa maa'an wabii cadashun shadiidun walaakin laa sabiila ila alwuruudi araa maa'an biyaan arkaa buu yidhi wabii cadashun shadiidun anigana aad baan u oomanahay walaakin laa sabiila ila alwuruudi meel aan uga aroora ma laha buu yidhi marka waa caajis waxaas waa u jeedaa biyihii haddana inuu u arooro ayuu waxa weeye ka cajisaya waxaan xasuustay ninka la yidhaahdo cali ibnu cabdilkhaaliq alqarani muxaadaro uu lahaa uqsudi ilbaxra wakhalli ilqanawaat waxaa ku jiray nin buu ka sheekaynayay ninkaasi waxa weeyaan biyihii ayaa u dhow webi baa u dhowaa beer baa marka meesha uu ku lahaa beertii ayaa biyo la'aan ka noqotay micnaha asbaabtii inuu la yimaada la rabay oo biyihii uu kala soo baxo webiga uu beertu ku waraabsado kanaal uu soo samaysto wixii dhan buu ka cajisay wuxuu sameeyey salaatul istisqaa buu marka u kacay ha beerta iga waraabla ilaahay baan ka baryayaa buu yidhi micnaha laba ragcuu tukaday salaatul istisqaa gacmuhu kor u taagtay taasoo kale waa tawaakul taasoo kale waa cajsi inaad waxa biyihii oo kuu dhow salaatul istisqaa aad tukatid in biyihii oo kuu dhow aad waxa weeyaan aad soo qabsan weysid dacfigaas ayaa ummadda haya meelo badanna waad dareemaysaa webigii baa loo dhow yahay biyaha ka buuxa maca daalika waa ka ooman yihiin maca daalika beerahooda waa ka baaba'een wax badan iyo asbaab badan ayagoo la imaan kara maca daalika waa la iskaashan karaa iskaashi baa la samayn karaa boqol beerood toban beerood warseen biyo ku helna se waxbaa la isku darsan karaa waxaasoo dhan looma jeedo marka almuhim waxaan ummadda aan kula talinayaa in laga faa'iidaysto biyaha sidoo kale waxyaabaha looga gaashaaman karo biyola'aanta waxaa ka mid ah in ceelasha la qoto in baraago waaweyn qof walba meelahan hadda la iska qodqodayo qof walba waxa yarka uu iska qodanayo waxaasoo kale nacfi darro weeye hadda dadku waxa ay qotaan oo waraha ay ku tilmaamaan waa dhulka unbay fasaahadinayaane wax macnaha wax soo saar lo badan ma ah laba bilood saddex bilood kadib waxa weeyaan warti waaba iska guraysaaba dhulkiina waa fasahaadiyey deegaankiina waa fasahaadiyey waxaasoo kale marka waxa weeyaan waa fasahaadin dhulkaa in ummadda laga qabtana waa aad bi aad ba u fiicneed marka almuhim waa waxaa loo baahan yahay barkadaha loo baahan yahay waa barkadaha waaweyn oo waxa weeyaan laba sano saddex sano biyaha ay ku jirayaan ee bacaha loo dhigayo ee aadka loo qodayo oo laisku jirsiiyey xilligii saad barre labaatan labaatan kilomitr ba isku jiran qaarkood shan labaatan kilomitr baa laisku jirsiiyey warahaasoo kalea loo baahan yahay in la qoto la iskaashto laakiin nin walba intuu wax yar qoto oo kadibna uu dhaqaale ka raadiyo taasi waxa weeyaan fasaadinta dhulka ayaa ku jirta wakhtiga aan hada joogno waxaa taagan cabsi badan oo ay dadka ka qabaan inay dhacdo abaar daran oo ka dhalan karta macluul saamaysa dadka iyo duunyada haddii aan gacmaha la isqabsan oo si wada jir ah loo wada shaqayn haddaba ma jiraan xuluul deg deg ah si loo yareeyo saamaynta abaaraha waxaan su'aashaasi hor dhignay aqoon-yahan doctor xanafi bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam abaaraha runtii soomaaliya waxay ka mid tahay trobicalka wadamadan loo yaqaano sabsaxaaraha ka hooseeya oo runtii inta badanna qaleyl u badan afar xilina iska leh oo roobabka marmarna ay aada u daan marmarna ay aada u yaraadaan marka waxaa nasiib darro ah soomaaliya iyadoo heli karto imkaaniyaad badan oo haddii roobka yaraada looga maarmi karo haddana inaan aada looga faa'iideysana nasiib darro ah webiyaashu iska socdo abaar iyadoo jirto hadda xilligan aan ku jirno ani hadda gedaan ka imid maanlaweed oo safar dheer aan kusoo maray runtii waxa ugu daraan ee dadka ka cabana waa biila-aan weye xoolihii qaar badankooda boqolkiiba sagaashan waxaa lala soo aaday dhinacan jubbooyinka ee webiga lala soo aaday magaalooyinkuna waa laga hijrooda waa laga kaltaga waa laga qaxay hal ciladoo kaleetana ma jirto ammaankii waa jiraa nabadii waa jirtaa dadkii wey joogaan laakiin waxa ugu daran waxa weye biila-aan iyo xoolihii waxay cunaan la weysanyaha waana muddo kooban oo abaarta ah runtii xilli abaara hadda lagu jiraa ilaahay subxaana wa tacaala hanaga soo gaaro ummadda ha badbaadiyo laakiin xilli waxaa la jiraa hadda intaan soo arkayay oon soo wareegana gada xoley inay dhimashadii bilaabeen arayga gaar ahaan inuu hadda dhimashadii bilaabay baahida weyn ay ugu jirtaa ee taagan ay ahayd biyo la-aanta inay ahayd ugu darneed marka ummadda waxaan rabaa in aan ku baraarujino in la samey karo biyo xireyno waaweyn la samey karaa hadda gedoo kale markaa tagtid hadda faafaxdhuunoo kalean soo maray waa laga kala hajiray laakiin biyaha ka soo dego oo dhan dhinacaan faafaxdhuun ilaa jubbooyinka ku shubaan ilaa badday aadayaan marka haddii biyo xireen weyn loo sameeyo oo laga faa'idaysto dhulkaas wuxuu noo dhahaa dhulka ugu fiican soomaaliya maanta uu noqon lahaa meelaha hadda geela ugu badanyahay xoolaha dadku badan ay joogaan uu noqon lahaa haddana waxay u baahan yahay maalgelin yar inta la sameeyo oo la iskaashado oo xarakadii iyo ganacsatai la iskaashado hadda maalinleed waxaan arkay wax aada loogu farxa ah soomaalidu waa dad maaragtay deeqsiina waa dad hanti badan ilahay sii subxaana wa tacaala dad badan oo creative a ku jiro nin reer waqooyi maalinleed aada ugu farxay biyo xereen weyn buu sumay hal nin toddoba boqol oo kun oo dollar u bixiyey hal nina ku maalgeliyey toddoba boqol oo kun oo dollar oo shaqsi ah maaragta maxaa u malaysa marka haddii shirkadaheena iyo dadkeena iyo xarakada lees lees gacan qabto ummaddan waa laga maarmi karaa waxaa la samey karaa cawsaskan dhan oo maanta la beeri karaa cawskii oo dhan siilkiis in lasoo qaado abuurka inta lasoo qaado oo la firdhiyo oo diyaarado waxaa jira hadda beeraha looga shaqeeyo lagu firdhiyo meelo waaweyn inta la xaaqo la firdhiyo webiyada inta matooro la saaro layska waraabiyo cawsaskaasoo dhan oo loo baxsan koono markii abaarta ay dhacaan muddada ee ku baxaan ay tahay muddo aad u yara tahay oo kooban ay tahay oo qaarkood bil kale ay ku soo baxayaan oo lagu anfici karo in maanta xoolaheeni arigeeni iyo lodeeni u dhammaadaan waxaa nasiib darro wey maanta giya hadda lodii iyo jubbooyinku dhan waa dhammaatay eberay noqotay waxaana waxna abaar yar oo dhacaysa ninkii kun neefoo lahaa kunka neef waa dhammaanaysaa boqol kontona ka soo harayso marka waxaan ku talin lahayn aqoon ayaan jirin mooyaane dhaqaalana waa la heli karaa laakiin dadka in la wacyigeliyo ayay u baahan taha maarata cawskaas oo dhan siiliskaas inta la beero oo meelba lagu diyaariyo oo layska abuuro oo diyaarad yarar waxaa jiro waraabiyaa jiro diyaarad lagu abuuraa jiro adduunka teknolojiyu gaaray marka waa baraarujinaynaa abaarahan soo nonoqona wadankeena waa ka maarmaa maxaa u malaynaysaa sacuudi carabiya oo meesha uu roobka yar adduunyada ah sacuudi carabiya waa meesha uu biyaha yar adduunyada roobka marka yidhahdo haddana qamadiga dowladda labaad ama dowladda saddex adduunka soo saarta waaye maxay ku soo saartaa ceelal ee marwaaxada ay ku soo xirtay ay ku soo saartaa caanihii sidoo kaleeto lo waxay haysaa looda yurub oo kale oo maraaci o dhan laga sameeya caanaha maxoogs xaggee loo kana meesha lagu dhex beeraa marka waa lama degaan oo saxaro ah maxaa umanaynaysa soomaaliya wax kastoo lagu tura iska soo baxayaan waxaa laga yaabaa hadda intuu dhexayso jilib iyo bu'aar intuu dhexayso bes haddii inta la beero oo la banneeyo soomaaliya inaa abaar la arkayna arkaysaa labadii webiyaa noo socoto waxaa la sameyn karaa matooraa la saaran karaa marka aqoon la-aan iyo waxaa nahayso isku xir la-aanan hayso dadka haya wacligeliyo dhaqaalo waa la heli karaa alxamdulilah ganacsato badanoo fiican oo qalbi fiicana jirto laakiin meesha waxay ka dhimanaysaa waxay tahay waa xagga aqoonta iyo wacyigelinta in la baraarujiyo abaartaas ilaahi subxana wa tacaala nagu mahaayo laakiin intaan ka maarmi karno ama intaan ay maaratay maxaa wax kasoo dhaco biniaadanka hadduu isku dayo waa ka maarmaa yemantaana martayga waa la yaab waxaa arkaysaa buur korkeeda arkaysaa nin inta caro qaado dhulka ka qaado kor saaro biyo qaado kor saaro haddana maarata qudaar iyo ku beeraya maarata jasar iyo ku beeraya maarata baradha iyo kasoo saaray famaa baalku dhulkeenu iska maaratay maarata wada dhoobay oo waxay ku beerta kasoo baxa marka waxaan ku baraarujinayaa abaarahaas waa laga bixi karaa biyo dhaamintan badan waa laga bixi karaa warooyin waaweyna la samey karaa biyo xereenaa la samey karaa laakiin ha loo soo jeesto oo ha loo midoobo oo ganacsatada iyo inkastoo xarakada xoogeeda ay tahay jihaadka ay xoogga saari hayso oo hantida inta badan ay ku baxayso maarata waddanka iyo difaaca inuu ku jiro haddana in caqliyadda dadka laga faa'iido oo aqoonta laga faa'iidayo waa soo jeedina marka abaarahaas waa laga bixi karaa biyo baxyooyinkaas waa laga bixi karaa maalin kasta waxaa maqlaysaa abaar biyo baxo abaar biyo baxo hadda hiiraan oo kaleeta iyo jowhar oo kaleeta iyo afar tasa marna waa abaar marna waa biyo baxa wey maxaa keenayo intaba oo wax laga maarmi karo biniaadanka ka maarmi kara waa marka dib aan iskugu noqono ilaahay aan tala saaran subxaana watacaala hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gargaariyo la wado gulufya taageero gabaldhaciya waa beri dadba ruuxugoyaye gabaldhaciya waa beri dadba ruuxu go-ayahe u gurmada caruurtan god iyo hooyaga caleyda adinkana godkii akhiray idiin gargaaree u gurmada dadkan go'i haye gaalaadu idleyday u gurmada dadkan gaaladiyo gulufku saameeyey abaartana guyaaliyo guyaa lagu dulgowriirsho
dhacdooyinka sida lama filaanka ah ku yimaada iyo kawaarista rabbaaniga ah sida dhulgaryarada dabaylaha fatahaadaha gubashooyinka abaaraha iyo tusunaamiga ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee isbeddel muuqda oo deg deg ah ku keena dhaqaalaha adduunka oo idil inkastoo aadanuhu isaga uu yahay mid gacantiisa ku kasbaday musiibadaasi allana uu yahay mid naxariis badan oo wax badan ka cafiya dadkiisa
وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaya xalqadan toddobaadka xiga ayaa inoo ballan ah idanka alleh inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها